bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiya taariikhdu ay ku hasaysan tahay shan iyo tobanka bisha abriil sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhawaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka ka imaanaya deegaanka ceelcadda ee gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarado dagaal oo loo malaynayo inay leeyihiin ciidamada kenya ay duqeeyeen saldhigyo ciidamada al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ceelcadda ee gobolka gado goobjoogayaal ku sugan halkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo afar gantaal ay ku dhufteen diyaaradahan saldhigga al-shabaab ay ku leeyihiin aagaasi sidoo kale wararka waxa ay intaasi ku darayaan in ay deegaan u dhow deegaanka ceelcadda oo lagu magacaabo yurkud sidoo kale ay duqeeyeen diyaaradaha dagaalka deegaanka ceelcadde ee gobolka gado ayaa waxaa saldhig ay ku leeyihiin ciidamada kenya lagu dilay in ka badan boqol askari xilli halkaa weerar qorshaysan ay ku qaadeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ciidamada kenya iyo ururka al-shabaab midna kama hadleen duqeymahan ka dhacay deegaanka ceelcadda habeenkii xalay ee lagu qaaday saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin halkaasi mana jirto wax faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxay weerarka lagu qaaday deegaanadaasi dhinaca kale dowladda eleteriya ayaa dafirtay warar sheegaya inay taageerto dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab xilli lagu eedeynaya eleteriya in gacan ay siiso ururkaasi safiirka dowladda jabuuti u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa mar uu ka hadlayay xaaladda soomaaliya waxa uu sheegay in soomaaliya haatan loo baahan yahay in la taageero hogaanada cusub ee hogaaminaya dowladda waxa uuna sidoo kale meesha ka saaray in aan dhinac looga soo jeesan ururka al-shabaab oo u sheegay inuu yahay mid khatartiisa ay sii baahayso xilli uu tilmaamayo inay kordhayaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha caasimadda soomaaliya mar uu ka hadlayay arrinta elitaria ayaa waxa uu tilmaamay inay jirto walaac ay ka muujinayaan arrinta oo ku aadan in ay elitaria weli taageerayso ururka al-shabaab waxauna tilmaamay in loo baahan yahay baaritaano dheeraad ah in lagu sameeya arrinta elitaria ee ku aadan taageerideeda kooxda al-shabaab elitaria ayaa hadalkaasi ku tilmaantay mid aan macno lahayn waxayna sidoo kale sheegeen inaysan taageerin ururka al-shabaab oo ay tahay hadalladaasi kuwo mari awaal ah sida uu tilmaamay ama ay ka hadashay dowladda elitaria waxayna sheegtay inaysan shaqo ku lahayn taageerada urur loo aqoonsan yahay argagixiso sida uu tilmaamay sarkaal u hadlay dowladda elitaria oo ka jawaabaya eedeynta kaga timid dhinaca jabuuti ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa si aada u aakeeyay ammaanka waddankaasi xilli laga baqdin qabo weeraro argagixiso oo ay ka geystaan gudaha dalka kenya ururka al-shabaab warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda kenya haatan ay qorsheynayso adkeynta ammaanka maadaama laga shakisan yahay sagaal dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-shabaab horeyna kenya ay u shaacisay inay dib ugu soo laabanayaan gudaha waddankaasi ay geysan karaan weeraro argagixiso warar ay qoreen saxaafadda kenya ayaa waxa ay sheegayaan inay jirto cabsi laga qabo ragga horey liiska argagixisada ay ugu dartay dowladda kenya kuwaasoo tababaro kusoo qaatay dalka soomaaliya in ay gudaha kusoo laabanayaan ee kenya ayna qorsheynayaan weeraro argagixiso ay ka fuliyaan raggan ayaa sagaal ah waxaana sawiradooda lasoo bandhigay waxaana la aaminsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab magacyada raggan ayay dowladda kenya sidoo kale soo bandhigtay xilli ay ka hadlaysay dhibaatooyinka suurtagalka ay tahay in ay u horseedaan bulshada kenyanka afhayeen u hadlay ciidanka booliska ayaa sheegay in ay hayaan war ku saabsan in ay doonayaan raggan in weeraro ay ka geysaan gudaha dalka waxa uu ugu baaqay dadka shacabka ah inay taageeraan ciidanka booliska soona wargeliyaan wax waliba oo ay kaga shakiyaan falal amni darro dalka kenya waxaa horey weeraro dhowra ugu geystay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kuwaasi oo waxyeello ba-an ay ka soo gaartay dad rayid ah inta badan goobihii al-shabaab ay weeraradaasi ku qaadeen halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo ku sugan deegaanada jubbooyinka ayaa ka hadlay qorshaynta weeraro dheeraad ah oo ay ku qaadayaan goobaha fariisimada u ah al-shabaab ee ay kaga sugan yihiin deegaanada jubbooyinka asigoo dhinaca kale shacabka ugu baaqay la shaqaynta ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan halkaasi sarkaalkan ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay qaadi doonaan weeraro ay ku ekay doonaan deegaanada ay kaga arrimiyaan al-shabaab ee kusuga ay kaga sugan yihiin gudaha gobolka gado waxa waa deegaanada jubbooyinka waxauna sidoo kale sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwo looga gol leeyahay sidii gacanta loogu dhigi lahaa deegaanada maamulkaasi haatan ka maqan ee ka arriminayna al-shabaab kuwaasoo inta badan dhibaatooyin u geysta dadka rayidka ah ismaaciil saxardiid ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorshaynayaan ciidamada dowladda diyaarna u yihiin amarka keliya ah fulinta howlgalladan ka dhanka al-shabaab ee horey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu dhawaaqay ee qarannimada soomaaliyeed soona celiyaan sharaftii ummadooda ee si ay ugu huraan dadkoodana horumar u gaadho sida ay soomaaliya ahaan jirtay sharafteedii inay yeelato inay ka xoreeyaan cadowgaayalana wiilasha la qalday ee walaalaheenna inay ka xoreeyaan ummadda soomaaliyeed oo hortaagan horumarka iyo nabadda iyo dowladnimada soomaaliyeed inay baabiiyaan oo geed kasta oo ay ku jiraan ay u hoosadaan una shaqeeyaan awaamiirta madaxdooda sare ee dowladda iyo tan ciidanka iyo tan gobolkaba iyagoo fulinaya awaamirtooda waxay heegan u yihiin oy halkaasi hal sana laba sana u joogaan maaragtaaye inay dalkooda hawshaas u qabtaan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa saacadaha su-aadan inuu ka furmo shir looga hadlaya arrimaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee soomaaliya kaasoo horey dowladda ay ugu yeertay madaxda maamul goboleedyada inay soo gaaraan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shirkani shir guddoomi doono iyadoo qorshaha ama ajadaha shirkana uu yahay in laga wada hadlo xaaladda amni ee soomaaliya iyo sidoo kale sidii loo wajihi lahaa shirka lagu wada may inuu ka dhaca magaalada london ee caasimada dalkaasi ingiriiska shirkaasi ayaana lagu wadaa in looga hadla arrimo dhowr oo ay ka mid tahay lacagaha cusub ee loo daabici doono dowladda soomaaliya shirkan maanta ka furmaya magaalada muqdisho waxaa ka qayb galaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kan puntland cabdiweli maxamed cali gaas shariif xasan sheekh aadan oo koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug oo isagu soo gaaray magaalada muqdisho sidoo kale shirkan waxaa ka qayb geli doono duqa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shirkan ayaa lagu wadaa in looga hadlo qorsho loo dejinayo dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda soomaaliya kaasoo noqonaya hadafka lagu wada shaqay doono gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadirna waxa uu habeennimadii xalay ah hoygiisa ku booqday gudoomiyihii hore ee gobolka yuusuf xasan jimcaali ka oo ay ka wada hadleen xaalada gobolka iyo halkaay wax marayaan sidoo kale gudoomiyaha cusub ee gobolka ayaa booqasho ku gaaray xarunta dowladda hoose iyo goobo kaloo dhowr ah oo ay maamulaan maamulka gobolka banaadir qorshaha kormeerkan ayaa ahaa mid uu u kuurgalaya howlaha shaqee haatan soconaya ka hor inta aanu xilka la wareegin culimaagudiinka ahlusunna wal-jamaaca ee fadhigooda u yahay gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa la sheegaya haatan in shuruudo ay ku xireen wadahadaladii ayaga iyo maamulka galmudug ku dhex mari lahaa magaalada muqdisho kaawo ay garwadeen ka tahay dowladda federaalk soomaaliya maamulka isku magacaabay gobolada dhexe ee ahlusunna wal-jamaaca fadhigoodunu yahay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegayaa inay diideen wadahadallo dowladda dhexe ay garwadeen ka tahay oo ay yeelanayaan galmudug iyo ahlusunna wadahadalladan oo muqdisho ka furmi lahaa saddex maalin ka hor ayaa waxaa la sheegay inay dib u dhaceen xilligii la doonayay in ay qabsoomaan wararka waxay intaa ku darayaan in wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faarax waa cabdi faarax saciid juxa uu casuumay galmudug iyo ahlusunna in ay muqdisho yimaadaan si wadahadalladoodii ay ugu furmaan balse galmudug ayaa timid ahlusunnana wal-jamaacana waa ay diideen in muqdisho ay soo gaaraan mas-uuliyiin ka tirsan ahlusunna ayaa la soo xigtay in ay diideen marti qaadka wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya taas beddelkeedana waxa ay dalbadeen in ra-iisul wasaaraha soomaaliya ama madaxweynaha ay ku casuum shirka si wada hadalka loogu gobol xaaro wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ay arrintaasi si hoose u galeen islamarkaasina madaxda ahlusunna la filayo in ay maanta yimaadaan magaalada muqdisho soddonka bishan ayaa loo ballansan yahay in lagu doorto magaalada cadaado madaxweynaha maamulka galmudug oo ay dhacdo iyadoo sidoo kalena muddo shan iyo toban cisha ay haatan ka harsan tahay xilliga doorashada welina ma jirto wax wada hadal dhab ah oo dhex maray labada dhinac warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akhrinaya warka tan intaaynu dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo